xilli dhowaan la rajaynayo in la gudagalo xilli roobaadka deerta ayaa waxaa bilaabatay cabsida ay qaar ka mid ah bulshada ku nool xaafadaha magaalada jowhar ka qabaan saamaynta daadadka ka dhashay biyaha roobka kuwaasi oo saameyn xoogan inta badan u geysta danyarta ku nool waaxyaha magaalada jowhar ee caasimada hirshabeelle si looga gaashaanto saamaynta xoogan ee ay daadadku u geystaan danyarta ayaa waxaa bulshada xaafadda hantiwadaha gaar ahaan laanta badda cas bilaabeen dadaalo ay uga hortagayaan saameynta biyaha roobka ka dhasha sida uu raadu isnaa u sheegay sheekh maxamed cabdulaahi oo ah horjoogaha bulshada iskaashiga samaynaysa waa dhowr maaragtay saawaaye waa intiiba xaafadaanu jirtay ayay maaragtay culeyskaada uu jiraa laakiin hadda waa kulley wax walba waa isku day mataqaanaa hadda kulley dhowr adiga shan sano lix sano ka horaan maamulkaas galnay ilaa haddana waa wadnaa welina hadda wax kastaba waktiga iska leeyihiin si fiican si fiican si isdhexqaana waaye wax hadda oo annaga kulley waa iska hordhabtaa soomaaliya hadda maanta way annaga kulley waxaan qaadi jirnay waxay ahaaday in marka biyahaas oo ilaahay raxmadiisa ay timaado roobka in aan mutaaro u saarno saas maaragtay aan ku maarayno tabarta intaas dhaafuwey aan dhaafuwey aan dhaafuwey jirnay laakiin hadda waxaan rabnaa maareyn guud oo biyahaas nagala maareeyo oo magaalada maaragtay aan uga maarno matooro iyo rafaaq iyo dhib iyo iska daba wareeg iyo dadkii macnaha daxgalowgooda iyo mar kastaba yani hawshaasaa taagan iyo inaan macnaha ka maarno rabnaa mid guuda rabnaa u baahan sidoo kale waxa uu tilmaamay in ay qayb weyn ka qaadanayaan bulshada ku nool magaalada jowhar iyo jaaliyadaha ka soo jeeda magaalada kuwaasi oo isku xilqaamay wax ka qabashada saameynta ka dhalan karta biyaha roobka wuxuuna baaq u jeediyey muslimiinta wax haysata iyo ganacsatada gobolka shabeellaha dhexe inta degan waayo inta degan oo xaafada degan iyo intiba magaalada jowhar degan inta inta kasoo jeedo jaaliyadaha cid allaale cid maaragtay baahidaas dareemi karta oo nala oon annaga maaragtay meeshaas aan kawar kawar bixinayna ah ayaan maaragtay iska kaashanayna maala hadda cid gooniya ma jirto waa intaas oo nimta ilaahay umada xudiga oo muxseyna ayaan maaragtay gacantoon u baahanna aan ka codsanaynaa inay maaragtay meeshaan il gaara ay kusoo fiiriyaan waa meelihii maaragtay ilaahay loogu dhawaanayo waa dhaaadega oo aad u liito oo noloshii maaragtay la dagaalamaayo biyaha ka dhasha xiliyada roobka ayaa saameyn ballaaran ku yeesha dadka danyarta ah ee ku nool magaalada jowhar gaar ahaan laanta badda cas oo ah goob biyaha ay fadhiistaan waxaana ku barakaca sanad walba boqolaal qoys oo xaafadaasi deegaansada